إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda xabashada ethoobiya iyo shacab soomaaliyeed ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada ethoobiya jaamacadda alqimah maamulka somalilan ayaa ka hadlay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada ceergaabo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in bulshadii soomaaliyeed oo dhammi ay noqdeen al-shabaab odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayaa jawaab kulul ka bixiyey tallaabadii uu xasan sheekh ethoobiya ugu oggolaaday inay qaadato qayb ka mida badda soomaaliya kadib kulan ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan lagu qaarajiyey magaalada buulomareer oo lagu magacaabi jiray qaasim maxamed muudey ayaa la sheegay inuu lacago baada ah qoraga afkiisa dadka shacabka ah uga qaadan jiray dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda xabashada ethoobiya iyo shacab soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dhacay magaalo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashada ethoobiya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macal cabdiweli
magaalada qabri bayax ee ka tirsan gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed islamarkaana ay gumaysato xabashada itoobiya ayaa waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya shacabka soomaaliyeed ee magaaladaasi iyo ciidamada xabashada itoobiya dagaalka ayaa yimid kadib markii ay ciidamo ka tirsan booliska dowladda xabashada itoobiya ay weerar ku qaadeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed ciidanka weerarka geystay oo loo yaqaano finaasta oo ah ciidamo uu abey u samaystay boobka hantida shacabka soomaaliyeed ayaa isku dayay inay dhacaan gaari u rarnaa ganacsatada degmada qabri bayax balse dhalinyaro ka carooday boobka ay wadaan ciidamada xabshida itoobiya ayaa is hortaagay askarta xabshida itoobiyaanka ah sida ay sheegeen dadka deegaanka waxaa iska hor imaadka ka dhacay magaalada ku dhaawacmay saddex ruux oo shacab ah ciidamada xabashida itoobiya oo gurmad helay ayaana ugu dambeyn waxa ay kaxaysteen gaadiidka shacabka iyadoona magaalada uu ka bilowday godod ay sameynayaan dadweynaha dadka deegaanka ayaa sheegay in ay marnaba aqbali doonin boobka iyo dhaca ay halkaasi ka wado dowladda xabashida itoobiya iyagoona isku dhaarsaday in ay fiirsan doonin dhaqan xumada ay halkaasi ka wado xabashida itoobiya xabashida itoobiya oo xoog ku haysata dhulka soomaali galbeed ayaa marar badan soomaalida halkaasi degan dhac u geysatay maantana waxa ay arkeen dad iska dhiciya oo ka biyadiida in ay waxa ay rabaan sameeyaan islamarkaana kaga hortagay qori caaradiisa dagaalkan ayaa waxa uu hadalhayn ka dhaliyey baraha ay ku wada xiriiraan bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoona soomaalida badankeeda ay aada u hadalhayso dagaalkaas si kastay ahaataba dowladda xabashida itoobiya ayaa la sheegay in magaalada lagu dagaalamay ay ciidamo badan keentay iyadoona dadka daacadda u ah ku amartay in ay soo xiraan dadkii ka dhiidhiyey dulmiga ay halkaasi ka wadeen jaamacadda alqima ayaa farac cusub waxa ay ka furatay deegaanka kuuya barrow ee walaayada islaamiga ee shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow
wakhti dheer ayaa ka soo wareegatay markii loo istaagay in dhidibada loo taago jaamacad ay yeelato gobolka shabeellaha hoose taasi oo daboolaysa baahida ardayda ka aflaxaysa iskuullada iyo macaahidda ee gaaray heer ay ku biiri karaan jaamacadaha sanadka markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo afarta hijirada ayaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay u istaageen inay dhagax dhigaan faraca jaamacadda alqimah ee gobolka shabeellaha hoose shalay oo isniin ahayd lix iyo tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ah waxa uu allahna soo gaarsiiyey fikirkii iyo hindisihii jaamacadda oo allah uu suurtageliyey si rasmi ahna xarigga looga jaray kadib xaflad ballaaran oo ka dhacday hoteel weyn oo ku yaala gudaha dhismaha jaamacadda looguna talagalay xafladaha iyo shirarka munaasabadda oo saacado badan qaadatay si weynna la isugu soo dabariday waxaa goobjoog ka ahaa marti sharaf kala duwan oo isugu jirta culimmada diinta islaamka bahda jaamacadda iyo waxbarashada salaadiin iyo odayaasha dhaqanka wilaayada mas-uuliyiin ka socotay hoggaanka xarakatu shabaabulmujaahidiin maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo qaybo kale oo ka mid ah bulshada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo keliimad ka jeediyey munaasabadda ayaa isdul taagay hadafka laga lahaa in jaamacadda laga furo gobolka iyo qiimaha lacageed ee ku baxay dhismaha jaamacadda oo aad loo qurxiyey iyadoo ku fadhisa dhul ballaaran oo ardaydu aysan ku mashquulaynin waxaanan ka ahayn waxbarashadooda hadafkii uulajeedka laga lahaa jaamacaddaani baahi ayaa jirta dadka ama soo takharujay dhallinyarada soo takharujtay ee muwaasaadka tacliimiga ee magaalada ka furan ee ka soo takharujay waxay u yaaci jireen meelo waxa weyaan cadowga ilaahi subxana wataala uu ka taliyo beeye aan tarbiyaysan ay u yaaci jireen si looga maarmo ee jaamacaddan waxa wayaan loo ta'siisiyey inay ka faa'iidaystaan maantana xujadu way ku ogan tahay waxaa kale taaskiiskeeda ka mid ahaa in da'yarta iyo jiilka soo kacaayo ama muwaasaadka tacliimiga ha ka soo baxaan ama jaamica ha ka imaadaan oo masaajidda iyo xalaqaadka ha ka imaadaane meel ay waxbarashadooda laadaan inay helaan ahdaafta laga lahay ay ka mid tahay ilaahay subxana watacaalana wuu noo horgeliyey qarashka ku baxayna waa boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan doolar dhibic lixdan iyo shan doolar aa ku baxday boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan dhibiic lixdan iyo shan intaas ayaa ku baxday jaamacada dhismaheeda sheekh faarax xuseen sheekh maxamed balli iyo doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo dhammaantooda kelimaad ka soo jeediyey munaasabadda ayaa si weyn ula dardaarmay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda dardaaranka iyo talada ugu weyn ee raggaasi ka timid ayaa ku socotay dhanka waxbarashada iyadoo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda loo jeediyey inay la yimaadaan waxbarasho taya sara leh oo ka duwan tan wakhtiga looga luumiyey ardayda ay ku socota waddada yunesko marka waxaan dardaarmi lahaa inaysan magaca jaamicadeed noqon jaamicaddaanu ay noqoto mid macno u keenta bulshada afar sano oo wakhti luumaysa ayaa lagu bartaa jaamicadaha khudadka yuneska ka mid yihiin ay ku lumiyaan bulshada waxaan kaga digayaa jaamicadda markaad mutadallabaad maadooyinka la yidhaahdo inay iska ilaaliyaan takhasus waxaan ahayn inaan ummadda lagula goynin ruuxa jaamacadda dhigayaay waa inuu waxa weeye ruux tayale uu yahay ardayga jaamacadda dhigayaay waa inuu yahay arday taya leh inuu soo baxo arday macnaha shareecada islaamkana midigta ku wata manaa jihaadkiisana iyo diinta ilaahay gargaarkeedana wata ardayga maanta aan doonaynay waa ardaygaa weeyaan waxaan isku baraarujinayaa marka tayada in ugu dadaalo tayada waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlaya jaamacadaha iyo waxbarashada iskuulaadka tayada waa wax musalsal ah waxay ka soo bilaabanaysaa ardada dugsiyada hoose in tayadu lasoo dhiso dugsiga dhexe tayadiis lasoo dhiso dugsiga sare tayadiis lasoo dhiso ardayga jaamacadda soo gala inuu imtixaan ku soo galo laakiin habaryartayaa dhashay iyo shahaado beene iyo cabdilishidee ka soo qaada dugsi sare iyo war waxaas waa soco waysay xamaray ka soco waysay meelay ka soconaysana ma laha waxaan kaloo u baahnay in la tayeeyo marka taye laga hadlayo macallinka in la tayeeya la rabaa macallin wax yaqaano jaamacada ka soo baxay maadadiisa ka adag ma rabno macallin ardayga laba kami markuu weydiin dhaha caddaynay ee aamus wariyaa dhaha ma rabno macallin waxaan rabnaa ardayga meel kasta ka qancin karo ustaad gandaawi maamulaha jaamacadda alqima faraca kunyabarow ayaa ka hadlay xafladda ustaadka ayaa u mahadceliyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo dhabarka u xirtay in la helo waxbarasho tayadeeda ay sarayso mahadcelin dhinacyo kala duwan ku socotay kadib waxa uu maamulaha u gudbay waxyaabaha lagu barto jaamacadda ee ay ka kooban tahay
sida la ogyahay jaamacaduhu waxay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo atacliim alcaali waxbarashada sare ayay ka mid yihiin hadda jaamacaddu waxay ka kooban tahay xilligan aan joogno laba kuliyadood oo kuliyad la yidhaha kuliyatu shariica shareecada islaamka qofka uu baranaayo bijamiici jawaanibiha uu baranaayo laba takhasus ayayna jaamacaddu ku bixisaa kuliyaddaas kuliyada shareeca la yidhaahdo labadaa takhasusna waxay kale yihiin takhasuska la yidhaahdo alfiqhu wa usuuluhu fiqhi iyo usuushiisii qofka inuu halkaa ku takhasuso waa la helayaa jaamacadda dhexdeeda diyaarayna tahay waxaa kaloo lagu takhasusayaa in sha allahu tacaala alkitaabu wasunna labadaa qismi ayaa kuliyaddaasi loo sameeyey kuliyadda kale alkuliya alculuum atadbiiqiya la yidhaahdaa kuliyadaas culum tadbiiqiga waxaa xoogga lagu saaraa in dadka mawaadda sh- ee, tajriibiga ah ay bartaan si gaarana takhasus waxaa u ah laabka ama mukhtabarka een, baalka la yidhaha shaybaarka ayaa takhasuskeedii qofku marka ugu dambeeyo xaaliyan mukawanaadka jaamacadda intaas weeyaan ugu dambayntii waxaa furitaanka jaamacadda iyo soo xiritaanka xafladda ku dhawaaqay sheekh suldaan oo ka socday hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin Een, waxaynu isugu nimi furitaankii jaamicadda alqima fadxigeeda fadxi mubaaraka a- allah subxaanahu wa tacaala ha inooga yeelo kuwii ku guulaystay horumarinteedana alla subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo sidaa walaaladeen ay inoogu sheegeen ayay jaamicaddu inoogu furan tahay insha allahu anoo ku hadlaya magacii xarakada guud oo kaga soo qayb galay shirkeennan jaamacaddii sidaa laynoogu furay ama aad arkaysaan maanta in xafladeennii aan uga soo qayb galnay ilaahayna haynoogu sahlo furitaankeeda iyo ka shaqaynteeda iyo ka qaybgalkeedaba alla subxaanahu wa tacaala haynoogu sahlo tii taaba qaadana ilaah subxaanahu wa tacaala ha ka yeelo innagana kuwii garab taagan ee wax la qabta allah subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo in sha allahu innagoo yar oo intaan la ekayn innagoo layna yasaayo oo aan maal iyo mata raganimo iyo waxbarasho iyo cilmi iyo taag midnaba layna ogolayn ayaa ilaahayna urushay subxaanahu wa tacaala markaasaa ilaahay mataqaanaa waxa weeye wax inaga soo yeelay oo maaragtay tirada aad arkaysaa inoo yeelay oo waxa weeye mataqaanaa ilaahayn ceebteenna u asturay oo cilmiga aad arkaysaan ilaahay inoo yeelay oo shaqada aad arkaysaan ilaahay inoo fudaydiyey waxaa loo baahan yahay hadda wixii ka dambeeya iyo had sidaynu hore u ahaynba inaynu hore u soconno oo inaan dib u soo noqonin si kastaba ha ahaatee jaamacadda alqimah oo ah jaamacad waxbarashadeedu ay tayo sarayso ayaa markii ugu horraysay laga furay degmada jilib waxaana hadda jaamacadda ay farac cusub ku yeelatay gobolka shabeelle hoose iyadoo hadafkuna uu yahay in jaamacadda la gaarsiiyo wilaayaadka islaamiga ah si loo daboolo baahida waxbarasho ee ardayda soomaaliyeed horumar dhanka waxbarashada wax soo saarka ganacsiga ayaa si weyn looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin maamulka somalilan ayaa ka hadlay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi ayadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay kacsaneyd xaaladda maamulka la baxay somalilan iyo s c c khaatumo ayaa haddana maalmihii ugu dambeeyey waxay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ay ka wadeen deegaanno hoostaga gobolka sanaag ugu dambayn waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay dagaal culus magaalada ceerigaabo uu ku dhex maray maamulka somalilan iyo s c khaatumo guddoomiyaha gobolka sanaag ee maamulka la baxay somalilan axmed cabdi muuse ayaa ka hadlay dagaaladii ka dhacay magaaladaasi oo ciidan iyo shacabba ay ku waxyeeloobeen wuxuu ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalada dhex maray ciidankooda iyo kuwa ka tirsan maamulka la baxay s c khaatumo dadka shacabkaa howlgalkii maalintii koowaad bilaabmay ee saddex iyo tobankii bisha ka bilaabmay magaalada ceerigaabo waxaa ku dhintay saddex qof oo shiciba waxaa kaloo ku dhaawacmay tiro tobaneeya ah oo iyaduna shiciba annaga xagga ciidanka markay noqoto saddex askari baa nagaga dhaawacmay wax askaroo nagaga dhintay ma jirin howlgalkii u horreeyey ilaa maantana howlgalkaasi wuu socdaa saakaa qaarkood lagu qaqabanayay maxaabiista lagu qaqabtayna wayna badan yihiin arrimaha taliyayaasha ciidanka baan u dayn doonaa iyagoo iyagaa itigiska iyo faahfaahintooda marin doona haddii alla idmo wuxuu intaa ku daray maxaabiis uu sheegay inay dagaalka ku qabteen isagoo dhanka kale digniin u diray bulshada ku dhaqan magaaladaas waxaan doonayaa inaan bulshada somalilan iyo guud ahaan bulshada caalamkaba u caddeeyo arrimaha dadkii ku lugta lahaa in qaarkoodna aanu qaqabanay qaarkoodna aanu ku daba jirno dad ka badan dhowr iyo labaatan qof baa u xidhxidhan in ka badanna waanu ku daba jirnaa sina u aqbali mayno gobolkuna ka dhici maayo insha allahu arrintaa dadkii ku kacay iyadaan wax laga qaban waxaan uga digaynaa cid walba u soo socotay inay iminka arrimaha wax ka qabtaan ama arrimaha ay fuliyaan waanu uga digaynaa dagaalka ka qarxay ceerigaabo ayaa ku soo aaday iyada oo dhowaan isbeddel uu ka dhacay somalilan kadib markii doorashada maamulkaasi uu ku soo baxay cabdiraxmaan ciro oo iminka ah madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan waxaase ay u muuqataa in weli xiisadda labada dhinac ay ka sii socoto halkeeda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in bulshadii soomaaliyeed oo dhammi ay noqdeen al-shabaab maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya xamse cabdi barre oo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in ummadda soomaaliyeed oo dhan ay noqdeen xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka talisa dhul ballaaran oo dhaca gudaha dalka soomaaliya waxa uu sheegay in al-shabaab ay caqiidadooda ka dhaadhiciyeen soomaalida taasi oo keentay sida uu hadalka u dhigay inay aada u bataan isagoo hadalkiisa sii wata ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa intaa ku daray in maadaama wakhti dheer jiraan ay hadda gaareen cimri iyo da ay carruurtooda xitaa sii dhalaan wiilkii ama gabadhii ku dhalatay nimankaas hoostooda ayaa dhashay hadda oo ilmo kale sii dhalaya bulshada dhan bulshadani oo dhan waa la dhaqan bedelay caqiidadoodii baa la la bedelay dhibaataa dhacday way sii way sii way bateen soo ma aragtid bulsho dhan oo isu soo wada dhaldhashay laakiin wasaan idiin sheegay ganacsataba ma ahee ama dowlad eh dad u shaqeeya ama ganacsi dad ku jira ka yar iyo ka weyn Isku- yani waxaa waaye from the top to the bottom waa ma aha dadka ganacsatada waaweyn un ma aha iyo kuwa guryaha leh kuwa eh, xoolaha dhaqanaya kulligeen isku mid baa nahay hadalkan maalintii shalay ka soo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdi bare xilli madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada wadanka ka dhisay shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh waxay marar badan fagaarayaasha iyo manaabirta isla soo taageen in xarakada shabaabul mujaahidiin uu mabda'eeda ku faafay bulshada soomaaliyeed xitaa waxay qireen in mabda'a ku salaysan diinta ay wado xarakada al-shabaab uu gaaray meelaha ay gacanta ku hayaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ah ee ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo sida ay hadalka u dhigan marar badan mabda-ooda ay dadka la dhaceen dhowaan ay ahayd markii mid ka mid ah wadaadada uu fadwooda shisheeyaha duulaanka gardarada ku jooga dalka soomaaliya uu sheegay in fadwadii ay soo saareen culimaa u suga dowladda federaalka ilaa iyo haatan bulshada dheg jala qusin ama aysan waxba ka qaadan fadwadii ay soo saareen wadaadada dowladda federaalka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayaa jawaab kulul ka bixiyey tallaabadii uu xasan sheekh ethoobiya uga ogolaaday inay qaadato qayb ka mida badda soomaaliya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cali aadan
salaadiinta gobolka jubbada hoose ayaa jawaab kulol ka bixiyey tallaabadii uu xasan sheekh etoobiya uu ogolaaday inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya kadib kulan ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga salaadiinta ka hadashay waxaa ka mid ah suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka nuqabada gobolka jubbada hoose suldaan mahad cali maxamed ugaas ibraahim shariif iyo suldaan cabdifataax xoghayaha nuqabada gobolka jubbada hoose dhammaan waxay si kulul ugu hadleen shirkii ankara ee xasan sheekh u saxiixay etoobiya qayb ka mid ah badda soomaaliya bulshada muslimka soomaaliyeed ama bulshada meel kasta oo joogto islaamka ah waxaa kala gudboon maanta inay iska dhiciyaan cadowga alla subxaana watacaala allah subxaana watacaalana amar ayuu dadka muslimiinta duldhigo waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa buu leeyahy la dagaalama se idinla dagaalameen dadka marka muslimiinta ah yaan macnaha nila kala qobqobin oo la dhihin kuwaana waa xarako xasan marka wax laga sugaayo ma lehe dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed dal iyo dibad meesha joogtaanba u kaca diinta ilaahayna u kaca hamiyadda awlaada waxay tahay etoobiya waxaa waaye dad tiro badan ee lagu qiyaasi karo markaa siddeetan milyan meelahaas oo kale waxay isleeyihiin soomaaliya oo maxaan ku yidhahdaa ee, toban milyan ah inay bad yeelato maxaan ku yidhahdaa baaxad weyn leh annagoo siddeetan milyan aanan aanan yeelan maxaan ku yidhahdaa bad marka ma anfacaysay dhehen imaa xoog ama imaa xilad inaan ku helno laba farood inoo taageen annagana hadda kolley dad laba farood oo taagi kara ma nihino de waa isnaqaanaa waa isnaqaanaa caybna maahan caayna maahan annaga etoobiya dad isnaqaanaa nahay oo taariikh dheer wa- leh marka waxaan leenahay abiy axmed taariikhdi u baaran leenahay insha allah etoobiya waa gaalo gaar ahaan soomaaliya iyo etoobiyana sabansabankii waxay ka dhaawaalowga maalin kasta ilaa imaantaay raadinaysa dhulka soomaaliya inay qaadato dadka soomaaliyeedna ay macnaha gaalaysiiso waxay ayadooda hadafkeeda inay ka dhadhiciso dhul soomaaliyeedna horey u qaadato etoobiya haddan bilaabayso waxaa keeni karo waxay heleen kuwo badan oo hadda annaga magaceenna wato kuwa annaga magaca soomaaliyeed ku adeegto oo dabadhelfi ah oo waxay gaalada dhahaan insha allahu tacaala mar walba soo qaaday heleen farqiga u dhexeeya waxaa waaye shalay wuxuu diidaya muuse bixi inuu bixiyo maxaa yeelay inuu isaga bixiyo ayuu rabaa uu caadada qaato isaga magaciisana uu ku saxiixdo waxa meesha ka soo gelaya daqligiina isaga keligiisa uu qaato soomaaliya een, xasan wuxuu ma u ogolaba ma- een, maamul goboleedada dhan inay ga- gadaashiisa ka hadlaan wuxuu rabaa keligiisa inuu wax qaato waa kaliya taliya dalkan inuu kulligiisana gatar rabo waay iyadoo etoobiya iyo soomaaliya wixii dhexmaray la ogyahay ayaa hadda waxay majraha u haysaa etoobiya madaxda dowladda federaalka iyadoo ujeedadeeda ay tahay inay la wareegto bad iyo berri intaba warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa